Hilibka geela ayaa si maalinle ah ay u isticmaalaan cunistiisa uguna badan tahay bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa sare u kacay qiimaha lagu iibiyo guud ahaan suuqyada lagu iibiyo hilibka ee dalka. Xilligii hore ayaa waxaa kiilada hilibka geela la siin jiray lacag gaaraysa afar doolar halka xilligan la kala siisanayo taddawa doolar iyo bar ilaa siddeed doolar, taasoo saameyn weyn ku yeelatay bulshada hab isticmaalkiisu ku kala duwan yihiin. Ganacsatada hilibka geela ku gada suuqa xamarweyne ayaa ka warbixiyay isbeddelka ku yimid qiimaha hilibka.
qiimaha uu farqiga geela u dhexeeyo xilliga hore wuxuu marayay afar doolar afar iyo baruu maraya maalintiina labaa ugu qaashan yahay laakiin maanta maadaama xoolihii mataqaanaa roob da'ay dhulalkii xawah diraacsadeen meelala mara lahayn waddooyinka go'an yihiin saas aawadeedaa kaliftay in mataqaanaa geela isbeddel ku dhaca isbeddelkaasoon haddan lagu eedaynaynin ganacsatada amba dawladda oo tahay in uu roobku uu kala joojin xoolihii weyn gelshay ari hadday tahay hadday lo' tahay hadday geel tahay dhibaatada u weyn waa intaaseen qabnaa wallaahi farqi weynaa u dhexeeyo wakhtiga hore xoolaha waa waa waa jabnaayeen hadda xoolaha waa qaalaabeen maadaama xilli roobaad lagu jiro geel waa kacbi arigu waa kacbi looda waa kacda ma garata farqiga la gado qiimaha hilibka hadda sara kac abaa- ayaa ka jira waxaana qasbay xoolaha oo sara kacay taasoo dhalisay abaaro baaxsan oo dalka ka jira neefka marka oo uu yimaado suuqa qiimihii la gidi jiray labuulaabkiisuw tegay dadka ka ganacsadana khasaare ayay kala kulmayaan iyadoo kiilada hilibkaa ayay maroo hayso toddoba siddeed qiimaheedu maroo hayso ayaa khasaare ay ku socdaan xataa waxaa dhaliyey baahi ka jirta xoolaha sarakacoora farqi weynaa u dhexeeyo hilibka xilligii hore iyo xilligan waxaa sababay dadka geela herguuraay waaye marka roobka meesha mar walba roobku dee guuraayaan marka wadankana si toos roob uma wada di'in meel qaara ka da'ay meelna kama uusan di'in weli marka taasaa yeelayso dadka herguuraayga wallaahi waxaa layidhi dadku waxaa qof waxay baratay u bugtaa dadku waxay u bugtaan wixii wixii laga sii jiray haddaad tidhahda kiila lix iyo bar amba shan tidhaahda inaad dhexay aaminsan yihiinba wallaahi dadka magaalada weli lacag fiican ma taalo dadkiina waxay ka cawanayaan lacagtan saa'idka ku soo kordhay marka ee, culayskaasay dareemaya ayagana oo macna dad qaar way kula yaabaya inaad dhahday toddoba doolar qof afar ku qayni jira inaad dhammaan toddoba doolar maqlo dee farqi weynaa u dhexeeya oo dareema ama culays badan uu dareema qofka waxaa waxaan dhigi lahay ee, ganacsigaa sidaas ah marna kor u aadaa marna hoos u imaadaa marka ee, hal sabro waa imaanaa dee waa sidiisu kusoo laabanaa beeciisa marka hadduu warabka wada do'o magaalada dhan dad waddanka dhan ka wada do'o dee marka beeciisa hore kusoo noqonaa marka saasay noqonaya wakhtiga ayaa yeelay biyaha ayaa waddooyinkooda fadhiistay xilli roobaada lagu jira xoolaha markaas waa imaanayaan kullii xoolaha gologo'a galagay laakiin hadduu ilaahay yidhaahdo waa qarash eh, lacagtiisa hore ku soo laabanaya xoolaha maya dhasarku waa imaaha waa qasab waa imaahayaa intay dhulku ka kafafo biyuhu kalago- ka galaan intaas waaye macnaa xooluhu jidkay ku soo jaraan weli